wafdi culamaa uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka markaska shariif cabdi nuur ayaa soo gaaray magaalada kismaayo waxaana magaalada ku soo dhoweeyey wasaaradda awqaafta arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed yuusuf cumar ayaa wafdiga ku soo dhoweeya kismaayo isagii mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxaana uu sheegay in wafdiga soo gaaray magaalada kismaayo u soo gaareen howlo shaqo oo muhiim u ah bulshada sheekh aadan cabdille oo ah guddoomiye ku-xigeenka markaska shariif cabdi nuur ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta diiran ee loogu sameeyey dhallinyarada iyo dhammaan dadkan walaalaha oo qiimaha badan oo na soo dhoweeyey jasaakum allahu khayran aada iyo aad baad u mahadsan tihiin ilaahay baan ugu shukrinaynaa runtii farxad weynna way noo tahay inaan mar kale imaano soo booqanno caasimadda kismaayo iyadoo markaan ka duwan mararkii hore oo aan imaan jirnay oo macadkii markii horena aan u nimid titaaxiisii iyo furistiisii markaase sheekh shariif cabdinuur inaan maanta mar kale u nimaano iyada oo waxa weeye ardaydii lagu bilaabay ay qalinjebinayaan oo muddo afar sano ah cilmi iyo maaragtay culuum kala duwan ay ka qaateen runtii farxad weyn bay noo tahay ilaahay baana subxaanahu watacaala uga mahad celinaynaa dhanka kale wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed yuusuf cumar ayaa soo dhoweeyey wafdiga waxaana uu sheegay in howlo shaqay u soo gaareen magaalada runtii annaga sharafay noo tahay in maanta culammadii waaweyne soomaaliya ka mid ah ay noo yimaadaan ayagoo runtii howlo shaqo oo annagana aan baahi badan u qabno ay ku wajahan yihiin waxaan idin leenahay insha allahu taala culuma soo dhowaada wixii faahfaahinaa horaa waxaa loogu bixiyey runtii sheekh asaa sheekh axmed aa noo bixiyey faahfaahintii si guud ay u socdeen laakiin annaga mar walba ahmiyadda ay noo leeyihiin culammada waa ahmiyad aada u weyn waay waxaan idin leenahay magaaladiina kusoo dhowaada dowladda anaga wakiil ka ah magalanaysa xukuumadda dowladda jubbaland shacabkeedii dhammaan waxaan idinku soo dhaweynaa gacmo furan waxaan ognahay aqoonta aad xambaarsantihiin ay maanta bulshada u baahan tahay isla markaasna waxaan dareemaynaa in aad shaqooyin badan qaban doontaan toddobaadka danugu soo aadan insha allahu tacaala sidaa daraaddeed waxaan idin leenahay waa farxad reereen ay u tahay runtii dowladda jubbaland booqashooyinkaana way noogu duban yihiin booqashooyinka hore oo madaxda hore noo timaan way noogu duban yihiin aadaan u faraxsannahay markaa kusoo dhowaada dowladdiinii dadkiinii deegaankiinii shacabkiina de magaranaysaa annaga saaka xoogaa wakiilaan ka nahay laakiin kulli xogtiina waa la hayaa hay-adan saaka la socon xogtiina ma lahan madaxweynaha ugu horeeyo dhammaanna way soo salaamayeen kulligood salaana idinka wadnaa marka insha allahu soo dhowaada waxaan rajaynaa inaan ka faa'iidaysan doono runtii kulankiina iyo booqashadiina